mas-uuliyiinta caafimaadka ee somalilan ayaa sheegay in koob iyo tobanka maalmood ee ugu horreeyey bishan abril ay diiwaan geliyeen dhimashada afar iyo lixdan qof oo u dhintay xanuunka covid sagaal iyo toban waxaana bulshada loogu baaqay inay guryahooda ku tukadaan salaada taraawiixda ee bisha ramadaan warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakulle inkasta oo xogta iyo wararka la xidhiidha cudurka covid nneteen ay bilihii ugu dambeeyey iyo toddobaadyadii ugu dambeeyeyba dadka somalilan dhegahooda si weyn ugu soo noqnoqonayeen qaarkoodna ay bulshada markhaati ka ahaayeen heeladooda ama dad ay asxaab yihiin oo u geeriyooday xanuunkaasi haddana ma jirin feejignaan xooga oo ka muuqanaysa bulshada marka laga shidaal qaato goobaha bulshadu ay ku kulanto iyo dhulka laysugu yimaado goobaha ganacsiga xarumaha ay dadku ku kulmaan iyo sida caadiga ah suuqyada ay ka ganacsadaan bulshadu wasiirka diinta ee waqaafta somalilan sheekh khaliil cabdilaahi axmed oo kulan la yeeshay culimmada magaalada hargeysa ayaa xog iyo faahfaahin dheeraada ka siiyey isagoo soo xiganayey wararkii iyo xogihii ugu dambeeyey ee wasaaradda caafimaadka ee somalilan ay ka soo saartay cudurka covid nneteen waxaana ugu horreyn wasiirku uu faahfaahin ka siiyey culimmada iyo bulshadaba sida uu xanuunku marba marka ka dambeeya u soo kordhayey isagoo xiganaya wasaaradda caafimaadka masaajidada hadday tahay hadday tahay goobaha kale lagu kulmayaba waxaa koob ka ahayd in la kala yaro fogaado waxaa laba ahayd afmaa afsaaq in la xidho saddex gacmuhu inay maaragtay mar kasta ay farxalaadaan ama markii la heli karoba maxaan ku dhahdaay dawadan nadiifinta jermisla dagaalanta in mar walba la isticmaalo arrin kale in la dheera masaajidana waxaa tijaahid in lasoo qaato daaqadii albaabadu ay furnaadaan ti koob iyo labaatankii bisha march in weysooyinka lagusoo lagu soo weyshaysto guryaha iyo meheradaha weysaduna iska xidhnaato intaa in badan oo ka mid culamadii way fuliyeen khayr allaha siiyo inay ogaadaan tirakoobka geeridu intay leeg tahay bishii january ee sanadkan waa bishii koobaad geeridu waxaa yidhi afar qof oo keliya dadka laga hela xanuunkuna boqol kiiba boqolliya marka lagu dhufto boqol kiiba laba ay ahay boqol qof haddii isbaadhaan labaa laga helay waa bishii january ee sanadka geeriduna waxay noqotay afar qof ayaa inaga dhintay ilaahay dambigooda halaha waa unaxariisto bishii ku xigtay february ee labaad ee sanadkan sidoo kale dadka la baadhay laba boqol iyo saddex soddon qof bay ahaayeen boqol kiiba shan baa laga helay sideed qofna way naga dhimantay waa bishii labaad ee sanadka bishii saddexaad ee sanadka dadkii la baahay sagaal kun iyo lix shan lix boqol koo labaatan baa la baadhay waxaa laga helay kun iyo shan boqol toddobiyo sideetan qof baa laga helay oo u dhigma boqol kiiba lix iyo toban dadkii dhintay bishaas waxay isku dhammaayeen boqol iyo toddoba qof waa bishii saddexaad bishan maanta aynu ku jirno oo koob iyo toban maalintii soo baxay go-aankan waa koob iyo tobankii bisha maantana waxaynu maraynaa afar saddex iyo toban been marre dadka la baadhay waa koob iyo toban cisho gudahood saddex kun boqol shan iyo tobaatan qof baa la baadhay waxaa laga helay afar boqol iyo sagaashan qof ayaa laga helay taas waxay boqoleeda u dhigantaa boqol kiiba shan iyo toban iyo badh ama shan iyo toban point four ayaa laga helay xanuunkii waxa u geeriyooday koob iyo tobankaa maalmood ilaa imika afar iyo lixdan qof ayaa u dhimantay taa ahaan baa loo soo gudbinaya salaada taraawiixda bisha barakaysan ee ramadaan waxa uu wasiirku carabka ku dhuftay in dadka inta awoodda ay ku tukato guryahooda isagoo mar kale xasuusiyey halista cudurkan sida uu sheegay wasiirku waxaan leenahay salaadii taraawiixda guryaha lagu tuka intii awoodaysa guryaha iska tukato masaajidada haddii muxuu ahaaye meel banaana oo waasica oo dabadoo kale la helayo bal culammada ayaa u taalla sida bishii saddexaad aynu ka soo gudubnay ayaa guddiga heer qaran ee ka hortagga iyo xakamaynta cudurka covid nneteen waxay soo saareen go'aamo cusub kuwaasi oo ay ku jirtay in bulshadu ay kala fogaato in la xidho afsaabka ama gafur xidhka iyadoo sidoo kalena goobaha cibaadada ee masaajidadana go'aamada ay ku jirtay in meelaha weysadu ay xidhnaadaan dadkuna meheradahooda iyo guryahooda ay ka soo weysaystaan markaad iminka egto magaalooyinka waaweyn ee somalilanna weli go'aamadaasi uma muuqdaan kuwa badidoodu hirgalay si kastaba ha ahaatee xaaladda cudurka covid nneteen ee gudaha somalilan ayaa u muuqata mid weli taagan khatarteedana leh khadar maxamed cakule v o a hargeysa